Ku dhawaad toddoba boqol oo qoys oo ku nool tuulada Shabeelow Galbeedka magaalada Beledweyne, iyo waliba go'doonkiyada muddo ku badan shan maalmood. Dadkan in badan awlaad, waayeel iyo waliba dad naafe, hanas oon awoodna in markaasaya iyo ha ku tilaabaan webiga. Ko kumid odayaalka dhaqanka oo meelo ka go'doonsan iyo waliba markaasi isu korbi xaaladiyo hadda sida markaasi yeeta.
waxaan saaranahay buuran buuran saaranahay intana webiga naga soo aa naga qabtay intana waxaa naga soo qabtay keligii waraabaa naga naga yimid intana waxaa naga yimid magaalada naga imaatay meel yaroo qar yaroo buurar aan saaranahay oo ma- meesha hadda ku foorna macal carruurta iyo macal kulli anaga dhan meeshaas aan saaranahay marka waxaan u baahannahay inaan gargaar nalo nolo gargaar had waxaan ugu baahannahay eh, guddoomiyaha eh, hirshabeelle eh, cali jeeka cusmaan waxaan uga baahannahay iyo guddo- iyo madaxweynaha hirshabeelle si degdeg ugu baahannahay ina mataqaanaa nalaga soo gaaro dad ba- waxaa oo buurar saarnaa nahay taag baan saaranahay biyaha waana hareereen waana waana qanaaco waa mara qanaaco waa waa u baahannahay wax walba u baahannahay basiirala u baahannahay bacyaala u baahannahay waa haddii cirka hataa soo noqda hataa mataqaanaa meel aan gelayna hataa male gurihii waa baa ka baxnay doonkan waxaan ku jirnaa ilaa sideed beri aan ku jirnaa meesha aan ku jirnaa guactoosannahay ma ma ma ma jirto wax ma ji- ma jirto waxa ma jirto waa wanada tani qabowga macal qanaacanna haysato waa waa waa rafaadsanna waa dhibaataysannahay dhib aan nahayo ilaahay dhibkaa naga bixiye cali cabdi dafe guddoomiyaha tuulada shabeelow galbeedka magaalada beledweyne ayaa dowladda hirshabelle farin indiri si lancaawi dadkaasi meelo ka go'doonsan waxaa waaye ilaahay ku macdaade annaga tuuladii waa ku go'toonsannahay haddii ilaahay yidhaahdo meel taag ahoo cad ahaan haysanaa tangiyaar wixii rag ahoo ku jiri tuulada badiilka iyo waxaa lala taagay iyo meeshii soo booqdayna iyooba lala gaaro saasaan macnaha meeshaan ku jirnaa go'toon weligoo inta laga soo qabtay waraabaalo xagga loogu yimid wixii magaalada ka baxo xaggaayla soo aaday intaasaa macnaha meesha aan macnaha aan aan biyahaasaan lasoo wada aaday xaalada guud ee shabeellow dhib aad iyo aad iyo aad iyo aad ayaa macnaha aan macnaha dhibaan la haysto oo ilaahay laga qaadi karo marka waxa waxaan codsanaynaa maamulka gobolka hiiraan oo ma- uu guddoomiyada ka yahay cali jeelka cismaan iyo maamulka inay si degdega iyo madaxweynaha hiirshabeelle cali guudlaade inay macnaha si degdega macnaha tuuladaha u soo eegaan meel banaan ugu baxna ma jirto macnaha waxaa waaye waa go'toonsannahay meel loo baxayo male biyahaas inuu ilaahay laga celiyo ma oge meelan kaga baxna male hataa haddee wax noola soo qaado inuu doomo noolagu soo qaadayo ma oge biyahaasaa lama soo marsin kara meesha baahiyaha aan qabno waxaa ka mid a baahi waa raashid la-aan waa waa jirtaa bac waan rabnaa sisiyeeri waan rabnaa busto waan rabnaa adooniya biyo nadiif oo cabno waan rabnaa biyo webiga hadda meel kastoo macnaha musulida uu soo dhaceen ayaan shacbo haynaa baahi weynaan qabnaa baahi weynaan qabnaa